إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد باب هذا من كان باب وباب في المذي مديد أيو باب يهي وغيره مديد غير كيت باب كان وباب يهي مديد iyo waxyaale aan madida ahayn oo nawaaqidul wudu oo weysada buriya ee sida dhulka hadduu najaasoobo loo dahiro iyo sunanulfitra fitrada sunnooyinkeeda kayrka uu sheegaya markaa waa kuwaas kaloo ah najaasada sida loo dahiro sida caruurka saqiirka najaasadiisaoo kale kaadidiisa dhulka markuu najaasoobo sida loo dahiro iyo sunnooyinka fitrada kuwaas weeye kayrka uu sheegayaa baabun fi lmedyi medi maxaa la yidhaha medyiga waa maa-un raqiiqun lasijun yakruju caqiiba shahwati biduuni dafqin walaa ixsaasin shan sifo ama afar sifo oo waaweyn ayaa lagu tilmaamay biyaha medyiga la yidhaahdo oo qofku ku aqoonsan karo ilaa wax walba marka sifadooda la aqoonsado kadibaa xukunkooda la gartaa marka medidu waa biyo jilicsan waa biyo jilicsan oo cad oo sida xanjo ahaan ugu dhega meesha ay maraan oo ama ay ku daataan biyahaas oo soo baxa qofka shahwadiis iyo dareenkiisu markay kacaan marka dareenka qofku kaco kadib ay soo baxaan ayagoon boodboodayn sida menidu u boodboodo qofkuna uusan dareemayn markay soo baxayaan sida menida uu dareemayo ka waa shan sifo waa biyo cad waa biyo jilicsan waa biyo xanjo camal ah waa biyo oo macnaha meesha ay ku dhega jiidmayo meesha ay ku daataan jiidmaya ama xanjo ahaan ugu dhegaya waa biyo qofka dareenkiisa shahwa markuu kaco kadib soo baxa waa biyo markay soo baxayaan sida menidu u boodboodaydo aan u boodayn waa biyo aan qofku dareemayn markay soo baxayaan sida uu manida u dareemayo sidaas darteeda maadaama shantaas sifo gaarka loo sheegay menida ku xugun maahan shaqo iskuma leh medi aa la yidhaahdaa almadyu biyaha oo soo baxana waa saddex mid waxaa la yidhahdaa wadi wadi wadi waa qofka markaa uu saxarada u fadhiisto kadib biyo soo baxa iyagu wakti gaanay soo baxaan wadi aa la yidhaha kaadiday la mid yihin waa najaas medidana waa la yaqaana waa biyahaas qubayska waajibiya kuwaana medi aa la yidhaahdaa saddex biyoodoo kala duwan weeye labana waa najaasoo kaadiday la mid yihiin weysada waa buriyaan waana najaas qubaysna ma waajibiyaan midna qubaysuu waajibiyaa waana daahir menida waa biyo qubays waajibiya waana daahir qubaysayna waajibiyaan laakiin medida iyo wadidu waa najaas qubaysna ma waajibiyaan ee waa najaasoo weysadana waajibiyaan meeshay taabtaana waa laga maydhaa marka medidii ayaa baabkaanu ka hadlaa الحديث الرابع والخمسون هذا محله روى البخاري ومسلم بخاري مسلم waxay ka wariyeen عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب وxuu hi كنت waxaan ahaa رajuلa nin ninkaasoo madاaءan medi badan oo hadba madiyu ka timaado فاstaحyaytu waan xishooday أn أsألa can an as'ala inaan weydiiyo rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam inaan rasuulka ilaahay weydiiyo waa ka xishooday sababtuna waxay tahay limakaani bnatihi nabiga gabadhii u dhalay faadimo aheed booska ay ku sugan tahay minii xaggayga ay uga sugan tahay macnaha faadimo binti rasuulilaahi ayuu qabay oo xaaskiisa aheed fa amartu lmiqdaada miqdaada bna alswad miqdaadkii ina aswad ahaa ayaan amray inuu ii soo weydiiyo nabiga medida xukunkeeda fa sa'alahu nabigu soo weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi yaqsilu dakarahu dakarkiisuu mayrayaa oo biyuhu meeshay taabteen oo ka soo baxeen ah wayatawado waana weese qaadanayaa weesada way jabiyaane welilbukhaariy waxaa u sugnaaday iqsil mayr dakaraka waxaad mooddaa marka nabigu inuu caliba la hadlayo caliba inuu la hadlayo uu leeyahay mayr dakarkaaga watawada weysana qaado weysaday jabiyaane walimuslimiinna waxaa u sugnaaday tawada weyse qaado wandax biyana ku rushee farjaka farjigaaga xadiidkan saxaabiga wariyey waa caliy bnu abi aalib radia allaahu canh amiiru lmu'miniin wuxuu ka mid yahay min alawaa'ili asaabiqiin dadkii islaamka u hormaray ee markii ugu horreyday islaamay ayuu ka mid yahay bal waa saxaabigii ugu horreeyeoo xagga dhallinyarada islaamay shaqsigii ugu horreeyey oo xagga dhallinyarada islaamay asagu ahaa isagaa ugu horreeyey wax dhallinyaraha soo islaama toban sanuu jiray nabiga markii lasoo diray sala allahu calay wasalam markaasuuna hore ka islaamay isagoo toban sano jira afarta khulafaau raashidiinkii ugu dambeeyey wey waa khaliifkii afraad waa khaliifkii afraad oo afarta khulafaau raashidiin mid ka mida weeye calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin laasima dariiqadayda iyo dariiqada khulafaau raashidiin kuwuu nebigu yidhi uu ka mid yahay sala allahu calayh wasalam wuxuu ka mid yahay alcasharatu almubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey oo nabigaa yidhi cali fi ljanna cali bn abi aalib waa ahlujanna nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam kunyadiisa abulxasan aa la yidhaahdaa abulxasan laqabkiisana waxaa la yidhahdaa abuu turaab laqab oo abuu ku bilowda wey waana laqab abuu una ka bilowda abuu turaabaa la yidhahda laqabkiisa kunyadiisana abulxasanaa la yidhaahdaa nasabkiisa iyo xididkiisuba nabigay la xidhiidhaan sala allahu alay nabiga waa la ilmo adeer gabadhii nabigu dhalay sala allahu alay slam faadima binti rasuulilaahina xaaskiisay aheed xaaskiisay aheed hooyadiis waxaa la dhihi jiray faaima bintu asad faadima bintu asad alhaashimiya waxay ka mid ahayd min kibaari saxaabiyaati almuhaajiraat gabdhihii saxaabada ahaa ee ugu waaweynaa ee muhaajiraadka ahaa ayay ka mid ahayd hooyadiis faadima bintu asad aabbihiis abu daalibna naasirkii rasuulka u gargaaray ee toban sano oo nabiga ugu horreeyey dacwadiisa cadowga ka difaacayuu ahaa waana nabiga adeerkiisa laakiin qaatuma xuma ku dhacdoo gaalnimu ku dhinto gaalnimu ku dhintoo qaatuma xumo ayaa ku dhacday bacda cumaan ibnu cafaan ayuu qabtay khilaafada shan sano ayuu hayey khilaafada ciraaq ayaana saldhig u ahaa ciraaq ayaa saldhig u ahaa nabiga sala allahu calayh wasalam dhammaan goobihii dagaal ee uu gaalo kula kulmay waa kala qayb galay marka laga reebo dagaalkii tabuuk nabigaa reebay magaalada madiine ayuu mas-uul uga dhigay ehelkiisii iyo xaasaskiisiina nabiga mas-uul uga dhigay igu siisin ayuu yidhi wuxuu arkay cali inuu arrinta xoogaa uu dhibsaday oo uu jeclaalaha inuu nabiga raaco wuxuu yidhi rasuulka allo macaruuraha iyo dumarkaad iiga dhex tegayda iyadoo cadowgii alla la aaday oo lala dagaalamayo markaasaa nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam alaa taraa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa ilaa annahu laa nebiya bacdi sida bukhaariga uu wariyey nabigu wuxuu yidhi raalli miyaadan ku ahayn booskii nebi haaruun ka joogay nabi muuse oo nabi muuse markuu munaajaadka aado haaruunu uga tegi jiray reer banu israa'iil booskiioo kale inaad iga joogto miyaadan raalli ku ahayn markaasaa nabigu si aan dadku ugu qaadan cali inuu nabi kale yahay ama bacda nebiyi uu nabi kale noqon doono uu caddeeyey oo uu yidhi ilaa annahu laa nebiya bacdi laakiin waxaad uga duwan tahay nebi haaruun haaruun nebiyuu ahay adigu nebi mati aniga nabigama dambeeyo nabiyaalka anaa laygu soo afjaray saasuu yidhi nabigu sal allahu calay wasalam saasuu yidhi maalintii khaybar ninkii gacantiisa alla ku furay weeye khaybar oo khaybar inta dagaal adag lagu galay oo lagu galay oo lagu galay oo adkaatay furashadeedii aa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam la ucdiyana raayata hadan rajulan yuxibu llaaha wa rasuulahu wa yuxibuhu llaahu wa rasuuluhu nabiga sala allahu alay slam wuxuu yihi berri calanka dagaalka waxaan u dhiibayaa oo dagaalka hogaami doona nin ilaah iyo rasuul asagu jecel ilaah iyo rasuulna ay jecel yihiin cali bn abi aalib ilaah iyo rasuulkiisaa jeclaa ilaahay iyo rasuulkiisaa jeclaa nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam cali bn abi aalib uu faraha ka saaray calanka markaasuu hogaamiyey markaasaa maalinkaas ilaahay furay ilaahay maalinkaasu furay waa maalinkii uu yidhi weligay cumar cumar ibnu khadaab weligay madaxnimo ma jeclaanu yidhi maalinkaas maalinaan ahayn markii nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam berri calanka waxaan u dhiibayaa nin ilaah iyo rasuul jecel ilaah iyo rasuulna ay jecel yihiin aan isigu yidhi ma ahan madaxnimo ee waxaan is yidhi sifadaas amad yeelata oo ilaah iyo rasuul dadkay jecel yihiin aad noqota marka ilaah iyo rasuulna cumarba waa jeclaayeen soo ma jeedid sifadaas aad yeelatid aan isigu yidhi markaasaan soo fadhiistay markaasaan hadba qalka taaga bal nabigu inuu yidhahdo cumarow istaag nabigu wuxuu yidhi cali bnu abi aalib aawey markaasaa la yidhi daafuu qabaaho indhahaa xanuunsano waa maqanya markaasuu yidhah la igu yeeho markaasaa loo yeehay markaasuu canduuf uga tufay indhihii fag waa raysteen calankii dagaalku u dhiibay markaasuu yidhi orod orod sidaas ayuu ku yidhi nabigu waa u duceeyey maruu yaman u diray oo uu yidhi reer yamaneed aad oo kala xukun markaasuu yidhi rasuulkii allah laa adrii malqada qada iyo qaadinimo horay uma soo marin ma garanayo xabadku nabigu ku dhuftuu ka dharbaaxay markaasuu yidhi allaahuma hdi qalbah wasadid lisaana allow qalbigiisa hanuuni carabkiisana toosiyo xaqa waafaji sidaas ayuu ku yidhi wuxuu yidhi wallaahi markaas ka gadaal xukun aan laba qof ku kala xugmiyo inaanu ku shakinayo ilaahay baa ii furo ii caddeeyey markii nabiga la soo dirayey oo waxyiga nabiga ku bilowday toban sanu jira saddex iyo toban sanana ma kuwi wax ka joogo dacwadu socotay markii la soo hijroodo madiine la soo aaday saddex iyo labaatanu jir toban sanana madiina la joogoo nabiga sala allahu calay wasalam iyo saxaabadu joogay nabiga ilaah markuu oofsaday soddon iyo saddexuu jir abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali isku darka khilaafada intay hayeenna waa soddon sano soddon iyo saddex soddon iyo soddon sano lagu daray lixdan iyo saddex sano isagoo jirana ilaaha oofsaday waana sanadkii nabigu ku dhintay sala allahu calayh wasalam oo abubakar ku dhinto cumar ku dhintay wey lixdan iyo saddex ayuu ku dhintay waxaa dilay waxaa dilay cabdiraxmaan ibnu muljim ninka la dhihi jiray oo khaarijiga ahaa khawaarijaa dishay cumaanna khawaarijaa dishay cali bn abi aalibna khawaarijaa disho cabdiraxmaan ibnu muljim ninkii la dhihi jiraa dilay oo khaarijiga ahaa nin dilay ah malcuun ah ayuu ahaa habeen jumca bisha ramadaan saddex iyo toban tahay ayuu dilay sanadii afartanaad ee hijriyada caamul jamaaca sanada la yidhaahdo sanadaas ayuu dilay ninkaas daalimkaa kaas daalimkaa ayaa sanadaas dilay khawaarijtu aaday u ammaanaan cali ninkii dilay waa kii ammaanay waxa weya cimraan ibnu xibaan oo yidhi yaa darbatan min taqiyin maa araada bihaa ilaa liyabluqa min dilcarshi ridwaana allah wuxuu yidhi garaacid la yaaba qof walba waxaa la yaashaa nabarkii cabdiraxmaan ibnu muljim ku dhiftay cali ibnu abi aalib u malay maayu dan kale inuu kalaha u islaayo ilaahay raalliha ka noqo alla taqisanaa uu yidhi axadkaas ninka cali ummadda ka reebay alla taqisanaa diinka allu u eedoobay diinta allu u eedoobay wax walba ilaahay riladiisuu ka daartay ma ahayn qof adduunya qof aakiruu ahaa waa soo xasuusaa yidhi ninkaas marmar igu soo dhacaa uyi markaasaan is idhaha yidhi tolo ninkaas ilaahay agtiisa marka la tago qof ka miisaan culus ma jiri doona ninka cali dilay dii la yidhaha xasanaad halla miisaamo talow ma jiri doonaa qof ka miisaan culus aan israadaa huy kolleyba maba jireen ule ka war saas weeye fahamku hadduu qallocdo fahamku hadduu qallocdo waa nuucaas waa nuucaas wey ilaahay nama lumiyo caliy bn abi aalib ayaa markaa xadiidkan wariyey can caliy bni abi aalibin radia allaahu canhu qaala wuxuuhi kuntu waxaan ahaa rajula nin madaa'an medi badan medi badnaantuna raganimo badnaanay tusaydaa iyo quwo iyo dadnimo ayay tusaydaa kuntu waxaan ahaa yuuhi rajula nin ninkaasoo madaa'an oo medi badan ayaan ahaa yuuhi qaala cali bn abi daalib wuxuu yidhi kuntu rajulan madaa'an fastaxyaytu waan xishooday an asala inaan weydiiyo rasuulalahi sala allahu calay wasalam sababtuna waa maxay limakaani bnatihi rasuulka gabadhii uu dhalay meeshay joogto minii xaggayga ka joogto macnaha gabadhii rasuulku dhalaa xaaskayga ah taas macnaheedu waa maxe nabiga xididaan nahay w halkaasna culummadu masale weynay ka qaateen waxay yidhaahdeen qofka muslimkaa xishood waa laga rabaa xishoodkuna kulligiis waa khayr laakiin shardi waxaa u ah xishoodka khayrkaahoo nabigu ammaanay waa inuusan kaa reebin cilmiga xaqa inaad raadido oo aad ogaato waa inuusan kuu diidin laakiin inaad xishoodto waa la rabaa waa la rabaa xishoodka aan fiicnayn waa haddaad xaqii aad ka aamusto aad istira yaan lagula yaabin iska aamusto laakiin inaad xishooto xaqiina ogaata waa sida fiican nabiga sal اlahu alay slm wuxuu yidhi alkhayaau kulluhu khayr xishood dhammaan waa khayr alkhayaau laa ya'ti ilaa bikhayr xishood wax aan khayr ahayn ma keeno xishoodku waa iimaan wey alkhayaau min aliimaan uu yidhi nabigu sal اlahu alay slm xishood laawuhu waa iimaan laawe marka laakiin haddana waa inuusan xishoodku kuu diidin xaqa garashadiisa waa masale muhiima taas tan labaad waxaa xadiiskan ay culummadu ka faa'iidaysteen dadka xididkaa ah ee reer xididkaa ah jimaaca muqadimadiisa istimtaaca wax ku saabsan lagalama hadlo ceeb wey agtoodana loogama sheekeeyo dadka aad xididka tihiin jimaac iyo wax ku saabsan agtooda loogama hadlo cali bn abi aalib iyo saxaabada ka baro marka cali wuxuu rabaa xaqiina inuu ogaado xishoodkan uusan ka tegin mar hadday sidaas tahay fa amartu waxaan amray yidhi almiqdaad ibna alswad miqdaad ibna aswadaan amraan idhi orod iisoo weydii orod iisoo weydiina si aan masaladii u ogaado miqdaad ibnu swad miqdaad ibnu lswad waxaa la yidhaahdaa miqdaad miqdaad ibnu camar ibni haclaba ibni maalik aswad ma dhalin ina aswad maaha miqdaad maxaa loogu magacaaba marka miqdaad ibn aswad daan miqdaad dhalin islaamka ka hor waqtigii jaahiliga waxaa jiri jiray wax laydhaa tabanni oo islaamku diiday kadib oo aayad qur-aan alla ka soo dejiyey oo suuratulaxsaab alla ku bayaaniyey udcuuhum liaabbaa'ihim aayaddaas waxa laga soo dejiyey carabta waxay yiqiineen ninku wiiluusan dhalin uu leeya waa wiilkii kadibna waa loogu abtirina marka miqdaad aswad ma dhalin aswadku waa asad ibnu cabdiyaquuf aلzuhri wey aswad ibnu cabdiyaquuf aلzuhri aa wiil ka dhigtay tabaniyuu ku sameeyey wiilkaygi weeyu markaasaa dadku ugu abtiriyeen saasuu ku caanbax markaasaaba waxa la iska yidhaha miqdaad ibn aswad ee aabiis camara la dhihi jiro waxaa la idhaha miqdaad ibnu camar ibni haclaba ibni malik alkindi aa la yidhaahdaa marka cali bn abi daalib wuxuu yidhi miqdaad ibn alswad ayaan amrayu saxaabi qiimo badan ayuu ahaa miqdaad ibn aswad saxaabi qiimo badan nabiga goobuu ka dagaalamay dhammaan kala dagaalamay fardaha ku dagaalama ayuu ahaa maalintii beder xataa wuu ka qayb galay maalintii beder xataa wuu ka qayb galay marka aad qiimo badan u ahaa shiishyahanna marka miqdaadaan idhi yuri iisoo weydii lafdigaan hadda aan haynaa miqdaad inuu amrayu caddayna riwaayad kalena waxaa ku soo arooray inuu camaaru amray oo yidhi camaarow ii soo weydii camaar inuu amray inuu amray saasuu sheegaya miqdaadan aan amrayu fa sa'ala miqdaad waa soo weydiiyey hu nabiga fa qaala nabigu wuxu uhi yaqsilu waa mayraa dakarahu dakarkiisa ilaa biyihiia ka soo baxayoo taabtay wayatawada waana weyse qaadana laba xugunaa laga qaatay marka waa najaas biyahaas madida meeshay taabtaan in la mayraa waa jira weysadana waa buriyaano waa min nawaaqidil wuduu marka labadaas xugunaa laga qaatay marka yaqsilu markuu nebigu yidhi waxaa laga fahmaa inuu maqan yahay cali marka oo haa'ibaa laga cabira yaqsilu waa mayra dakarahu wayatawaada waana jumladaasoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan oo waxay ka dhigan tahay yaqsilu ha mayro dakarahu wayatawaada hana weyse qaato xagga lafdigu waa khabar laakiin xagga macnuhu waa dalab ha mayro hana weyse qaato welilbukhaariy waxaa u sugnaaday iqsil mayr dakaraka watawadac weyse qaado walimuslimiinna waxaa u sugnaaday tawadac weyse qaado wandax rushee farjaka hadda wandax asalkeedu waa rushaynta biyaha meesha lagu shubo laakiin maanta mayra loola jeedaa riwaayadaha kala caddaynaya marka alfaada oo labada riwaayadoo bukhaari midda iyo midda muslim waxaa ka muuqda cali inuu nabigu la hadla horeyna maxaan u soo sheegnay inuu miqdaad diray marna camaar inuu diray ibnu xibbaan ayaa jamciyey wuxuu yidhi ibnu xibbaan markii horeeto camaaruu diray kadibuu miqdaad haddana diray kadibaa nabigu arkay marka nabiga arkay cali cali ma weydiina nabiga wuxuu yidhi caliyow maxaa kugu dhacay korkaaga dhan waxa weeye siduu isku bedelay maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi qubayskaa iga bata biyahaasa iga yimaada marka iga yimaada waa iska qubaysa markaasaa nabigu yidhi maaha qubaysan qubaysku laguma lehe iska may marka riwaayadaha saddexda saasay isku isku waafaqsan yihiin xaafidkuna wuxuu yidhi waa jamcin aad u wanaagsan jamcintaas markii horeta camaar u diray markii dambena miqdaad u diray markii dambena isagaa nabigu arkay nabigu isagaa weydiiye cali ma weydiin waa arkay korkiisa su isku bedelay ilaa qabow aa jira biyihii u ku qubaysana korkii o dhan isbedelay markaasuu maxaa kugu dhacay cali waa isbedeshay markaasuu u sheegay qubayskaas joogtada ah oo hadda hadba qubaysanaya markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ha qubaysan qubays laguma lehe iska mayr iska mayr kana weyse qaado xaafid ibnu xajar markuu sharxayey bukhaariga fatxulbaariga weeye wuxuu yidhi bukhaariga lafdiga ku yaalla wuxuu yahay taqdiimu اlamri bilwudu oo ah tawada waqsil dakaraka saasaa ku taalla bukhaariga hadda fiir annaga maxaa bukhaari u nisbeeyey saaxiib اlcumda wqsil dakaraka wa tawada saasuu u nisbeeyey bukhaariga bukhaari saas kuma taalo ee bilcagsi weeye bukhaariga waxaa ku yaalla taqdiimu اlmri bilwudu cala alqasli oo ah tawada waqsil dakaraka saasaa ku taalo weyse qaado dakerkaagana mayr lafdiga bukhaariga saas weeye laakiin wuxuu yidhi xaafidku wuxuu yidhi cumdaha waxaa ku yaalla iqsil dakaraka wa tawada saasuuna bukhaari u nisbeeyey mana ahan sida bukhaari ku taalle waa cagsi laakiin labada amar maxay iskula cadfan yihin iqsil dakaraka iyo watawada woway iskula cadfan yihiin wowduna ma faa'iidaydo waxa la yadhaha tartiib oo wowda laga fahmi maa mayridda hormari kadibna weyse qaado sida cumdaha ku taalla laga fahmi ma ma laga fahmayo haddii la yidhaha sida bukhaariga ku taalla oo ah tawada waqsil dakaraka haddii la yidhahdana laga fahmi maa iyadana tartiib maxaa yh wowdu tartiib mama tustaba tartiib ma tusto keliya waxay tusaydaa labadaba nabigu inuu amray sala allahu calay wasalam labadaba nabigu inuu amray intaasay tusi kaliya sidaas daraaddeed qofka waxaa u bannaan fiiri inuu marka horeeto astajoodo oo iska mayro kadibna weyse qaato waana sida fiican laakiin waxaa kaloo u bannaan marka hore inuu iska weyse qaato isagoon astajoodo kadibna uu astajoodo laakiin hadduu marka hore weyse qaato xadiis saxiixana uu sheegay farjigoo la taabtay inay weysada jebinaa wuxuu ku qasban yahay markuu istajoonaa galoof inuu gashado ama wax kale oo gacantiisu aysan farjigiisa taaban duu weysada hormariyo oo yidha kadibaan istajoonahon iska mayraa kaadidii wuxuu ku qasban yahay inay asaga gacantiisa waa in waasida ka sokeeyo oo maro ay ka xigto farjiga u mayray taasna waxay faa'iido weyn kugu leedahay qofka waxaa dhici karta isagoon astajoon inuu iska weyse qaato inta halmaamo hadha waad soo xasuusatay weysadii waa kuu nabad keliya waxaa lagaa rabaa inaad sajooto aada nataabo farjigaa ilaa nijaas la maylay waa iyadu shaqo kumale shaqo kumale marka kaas xataa hadduu u samayn kara qofka isagoon astajoon iska weysaysan kara laakiin waxaa laga rabaa isagoon taabo si astajoon hadduu inta golofta iska gasho iska astajoodo nabad wey walimuslim waxaa u sugnaaday tawada weyse qaado wandax mayr farjaka haddana mayridaa loola jeedaa rushayn loolama jeedo loolama jeedo marka xadiidkaas fawaa'id badana laga qaatay waxaa laga qaatay xishoodka iyo inuu shay wanaagsan yahay laakiin waa inuusan kaa mancin oo uusan kuu diidin cilmiga xishoodka sidaas weeye waxaa laga qaatay medidu inay najaas tahay ibnulmulaqinna ijmaac weeyuu yidhi in medidu najaas tahay waxaa laga qaatay medidu inaysan qubays waajibin waana ijmaac ayuu yidhi ibnulmulaqin waxaa laga qaatay in la mayro farjiga meel kastoy taabataana waa nuucaasi biyo miyaa lagu mayrin mase kaadidii iyo saxaradii la mid yahoo haddaad rabtana biyaad ku mayri kartaa dad rabtana dhagax ama warqadaad isticmaali kartaa culimmadu taas waa isku khilaafeen culimmada gobol waxay yidhahdeen wax aan biyo ahayn madida laguma mayro kaadi la mid maaha saxra la mid maaha waa ka duwan laakiin qowlka saxiixa ah ibnulmuraqin wuxuu yidhi cinda shaaficiya kaadi iyo saxaru la mid yahay ama biyo ku mayr ama wixii kaloo lagu astajoog jiray isticmaal waxaa laga qaatay xadiiskaas in madidu weysada burido oo uu yahay naaqidun min nawaaqidi اlwuduu waxaa laga qaatay fadwada in qof aad u dirsan karto inay bannaan tahay qof inaad tidhaahdo sheikh hebel mas'aladaas ii soo weydii laakiin laba shardiyaa laga rabaa waxaa laga rabaa qof fahamkiisu fiican yahay oo mas'alada sidii loo sheegay u soo fahmaa aaminna ah oon wax ku daran waxna ka jaray waxaa la rabaa inuu fiqo yahay waa shardi fiqaduna labada shardi waxaa loo shardiyaa alcadaalatu wadabd qof wixii loo sheegay si saxa u soo fahma ee hadduu si qaldanta u fahmo kuu sheego waa musiibo hadduusan cadaalad ahayn oo asaga wax ku daro ama wax ka jarana waa musiibo marka qofka waa inuu yahay iqo iqana waxaa loola jeedaa dabdi iyo cadaalad waa inuu leeyay xifdi iyo faham fiican waa inuu leeyay caadil waa inuu ousan wax ku daran waxna ka jarayn qof sidaasa waa loo dirsan karaa fadwada waxaa kaloo laga qaataa hal qof oo cadaalad ah masalada uu kuu soo sheego in si saxa loo qaadanayo laguna camal falayo saasaa laga qaataa alxadiiث اkhaamis wاlcishruun hada maxalu rawa albukhaari wa muslimuun bukhaariya muslima waxay ka wariyeen can cabaad ibni tamiim cabaad ibnu tamiim oo ah taabici madani ah oo iqa ah aabihiisna waana saxaabi can cabaad ibni tamiim oo taabici iqa madani ah can cabdilaahi bni zayd ibni caasim almaaziniy cabdilaahi bni zayd ibni caasim almaazini oo aan horay usoo marnay horay aan usoo marnay saxaabi weysada aan kusoo marnay radia allaahu canhu ilaa raadiga ka noqdee qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu zayd shukiya ila nebiyi nabiga loo sheegay sala allahu calayh wasalam arajulu nin rajulkaasoo yukhayalu la moodsiinayo ilayhi rajulka annahu rajul rajulku yejidu inuu helayo ashay ashay fi salaati salaada waxaa loo sheegay nabiga sala allahu calay wasalam nin la moodsiinayo ismoodsiinayo isku malaynaya salaadda dhexdeeda inuu helayo wuxuu helaya waxaa loola jeedaa wuxuu u malaynaa in wax ka soo baxayaan oo weysada jabiya rajulka sidaas nabiga u sheegtayna waa cabdulaahi ibnu zayd ibnu caasim laftirkiisa waaba cabdulaahiga laftirkiisa sida saxiixbukhaariga ku sugan waa cabdulaahi ibnu zayd laftirkiisa rajulkan shukiya lagu leeya shaakiga oo nabiga arrinta u sheegta waa cabdulaahi laftirkiisa marka wuxuu rasuulka allow salaadii markaan ku jiro waxaan ismoodsiina waxbaa kaa soo baxay weysada jabiya wax weysada jabiya aa kaa soo baxay aan isleeyahay wixiina wax yaqiina maaha iiga war shukiya ila nebiya loo sheegay sala allahu calayh wasalam alrajulu nin yukhayalu la moodsiinayo ilayhi rajulka annahu rajulku yejidu yejidu ashay shay inuu helayo fi salaati yejiduda waxaa loola jeedaaye yukhayalu ilayhi fi salaati annahu yakhruju minhu shay-un wuxuu isla moodsiinayaa oo uu u malaynayaa in wax ka soo baxayaan shaydaana afuufayo gadaal ka afuufaa markaasuu afuufidii uu mooda asaga ay wax ka baxeen ilaa waa shaydaan shaki gelinaya markaasuu isleeyahay waxbaa kaa baxay oo weysadii waa kaa jab nabigu waa u jawaabay faqaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laa yansarifu axadukum laa yansarifu oo laadu naafiye tahay waa bannaan tahay laada naahiye laga dhigoo laa yansarifna waa bannaanta waana lagu wariyey labadaba laa yansarif yuusan ka gadoomin axadukum qof inin ka mida salaada yuu ka bixin oo weysadii ayga jabtay iska dhihin xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaaq oo aaryadii baxday dhawaaqeedii uu maqlo ow yejida ama uu helo riixan ur waa in wax u soo uraan oo urkeedii u dareemo macnaha waa inuu xaqiiqsado waa inuu xaqiiqsado oo uu ama dhawaaqii maqlo ama ay u soo karto usoo urto si kale ayuu salaada uga bixin saasaa nabigu ku yidhi salى اllahu calayhi wasalam xadiidkan waa xadiis weyn oo qaacida u ah diinta islaamka waa qaacida min qawaacid اdiin bal qawaacidda ugu waaweyn ee axkaamta islaamka lagu dhiso mid ka mida weeye qawaacidda ugu waaweyn ee lagu dhiso islaamka waxaa tusayaa xadiidkan qofkii mas'ala ka ishkaal gasho inuu weydiisto dadka yaqaana xadiidkan waa qaacidada la yidhaha alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asal waxa ah shaygu siduu ahaa inuu ku baaqi noqdo alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidada weynuna waa midaas alyaqiinu laa yazuulu bishak shay haddii la hubo shaki kuma suulo alyaqiinu laa yazuulu bishak shay haddii la hubo shaki kuma suulo mar haddii la yaqiiniyo shaygu inuu sugan yahay aan la yaqiiniyey shaki ku suuli maa shaygu inuusan maqan yahaa la hubay oo la yaqiiniyey shaki ku sugnaa ma saas alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana xadiiska waxaa laga qaatay aaryada qofka gadaal ka soo baxdaa weysada inay ka jebinaydo ama dhawaaqeeda hal maqlamaha soo urto ama labadiiba ha isku darto waa isku mid xadiiska waxaa laga qaatay salaada inta gasho inaad ka baxda maaha weliba salaaddu hadday farad tahay waa xaaraan inaad ka baxdo dadka ahlu waswaaska waa inay ogaadaan mar kastay salaada ka baxaan rabbi ay caasinayn dembiyaana loo qoray salaaddii haddaad xidhatay weliba salaadiina farad tahay ma banaana inaad ka baxdo ilaa aad yaqiinido weysadu inay jabto ee iskaga bax un maaha khiyaar melihi daan cudurdaar sharciga aadan la helin waxaa isku mid ah marka lagu leeyahay shayga yaqiintaa shaki kuma suulo shaygan waa la hubay inuu sugan yahay waa lagu shakiyo amau suulayaa laysidhi ma suulayo shaygan waa la hubay inuu maqnaa shakiya waa laysidhi amuu sugnaaday maya shaki ku sugnaa ma waxaa isku mida shakiga marka lagu leeyahay labada dhinac inay isla miisaan eg tahay inay kala badan yihiin macnaha dhinac inaad u badinaydo iyo inay isku mid kuu yihiin waa isku mid tusaale qofkii waa weese qabay weesadii waa la hubaa waa shakiyey amay ka jabtay waxay rabtaa ku jabto amaad huruday usid amaad wuxuus yidhi wax kaa soo bixin amaad farjigaadii taabatay waa shakiyey shaki weese kuma jabto soo lama hubin weesada alyaqiinu laa yazuulu bishak haddana cagsi ka dhig weysada waa hubta inay kaa jabtay maalan suuriyaad gasho waa ka soo baxa kadibaad waxaas tidhi ma weyse qaadatay se ma aadan weyse qaadan waxaa lagu leeyahay horta maxaad hubtay in weysadu kaa jabtay yaqiin sow ma ahan alyaqiinu laa yazuulu bishak alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku shaygu waa inuu sidii la hubay ku baaqiyo weysadu waa kaa maqantaa laleey shakina weysa kuugu sugnaamay ibnulmulaqin iclaamka wuxuu yidhi masaa'ilka soo gelaya qaacidadan waxaa ka mid a ninaa ku shakiyey xaaskiisa inuu furay waxa le horta awalan kugu xireen haa yaqiin ma aheed haa alyaqiinu laa yazuulu bishak dee yaqiin miyaa shaki ku suula alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku waa in shaygu sidiisii baaqi ku yahay ilaa aad yaqiinido waa xanaaqo waxay ka soo baxay maqan ha marmara anoo meelo maraayo aan maxaa is leeyahay waa furtaa tiri war waxaas waa shaydaan sheekadii aas waxba kuma furmaan waxaa ka mid ah ninays yidhi addoonkaa addoonkiisii amaad xor tiri asal addoonma ku ahaa ma xoraysno ilaa la hubsado asalku maalan biyo aad waxaasi amay najaasoobeen ama maraad istiri amay najaasoodin horta asalka marada iyo biyuhuba waa dahaaro ilaa yaqiin loo xaqiijiyo waa daahir alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana maalan waa tukanay waxaas tidhi ma laba ragco aad tukatay mase saddex waxa lawar awal horta maxaad hubtay inaadan tukan soo maaha ilaa salaaddu waa kaa maqneed haddaa lihub inaad la timaado labaad hubtaa inaad la timid midda saddexaad inaad la timid aad ka shakisantahay soo maaha alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu waxay ahayd inaadan la iman ragcada inaad la timidna hadda shakiyaa ku jira tiirsan maydida hadda la imow maxaa yeelay shaki wax kuma sugnaadaan shaki waxba kuma sugnaadaan salaada ma niyeystay mise ma aana niyeysan asalku waa inaadan niyeysan waa in la hubo inaad niyeysatay haddii kale salaadu kuuma jirto soonka ma niyeystay mise ma aana niyeysan aad ku shakiday asalku inaadan niyeysanay ee haddaadba ku shakiday ma aadan niyeysan soonka weesada ma niyeystay aad tiri mase ma niyeysan asalku waa inaadan niyeysan ilaa aad hubsato inaad niyeysatay itikaafka ma niyeystay mise ma aadan niyeysan asalku waa inaadan niyeysan qaacidadaas laakiin istinay leedaha waxbaa laga soo reebaa qaacidadaas waxaa laga soo istanoodaa masaa'il masaa'ilaa laga soo reebaa qaacidadaas waxay tahay waad weeso qaadatay markaad weeso qaadatay aad hadhow shakida aad tidhi xibnaha qayb ka mida amaadan mayrin qaacidadii haddii lagu socay waxay noqonaya in lagu yidhaha ma aadan mayrin maxaa asalku mayrin la-aantu ah maya wax ka soo qaad ma leh mar haddaad weysada dhammayday shakiga ka dambeeya qiimo ma leh salaadii markaad ka baxdaad shakida markaad ka baxday wey aad istiri rugni amaad ka tagtay waa shaki wax qiima ma leh salaadaadii waa la timi waxaa ka mid ah waxyaalaha qaacidadaas laga soo reebo masalada saddexaad waktigii jumcada iyadoo jumco la jooga jumcada waxaa la rabaa waktiga duurka in lagu tukado waa la shakiye waxaa la siri waktigii duurku amuu dhammaaday amase amuusan dhammayn qadar lagu tukan karo jumco khalaas inuu dhammaadaa laga soo qaada la dhihima asalka waktigu waa sugnaa la dhihima inuu tegaya laga soo qaada duuraa la tukaa jumcada la iska degna masaa'ilka laga soo reeba ibnulaqimkaa kuu dhigaya alxadiiu saadisu walcishruun xadiiska labaatan iyo lixeeye haada maxalu rawa albukhaariyu wa muslimuun bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can ummi qays binti mixsan ummu qays binti mixsan alasadiyati radia allaahu canhaa annahaa ummu qays atad waxay la timid bibnin wiil wiilkoo lahaa iyada u sugnaaday wiilkoo saqiirin yar wiilkoo lam ya'kuli dacaama cunto aan cunin ilaa rasuulilaahi uga timi sala allahu calayhi wasalam fa ajlasahu wiilkii nabigu wuxuu ku fariisiyey fii xajri dhabtiisa fa baala wiilkii waa ku kaadiyey calaa hawbihi nabiga maradiisa fa dacaa nabigu waa u yeedhay bimaa'in biyo fa nadaxahu biyihiiyuu ku rusheeyey calaa hawbihi maradiisa walam yaqsilhu nabigu maradii ma mayrin xadiidkan saxaabiyadda wariday waa ummu qays bintu mixsan ibnu xudhaan ibni qays alasadiya xukaasha ibnu mixsanay la dhalatay xukaasha ibnu mixsan saxaabigii nabigu ugu bishaareeyey inuu jannada geli doono biduuni xisaabin ayadoon la xisaabin inuu jannada gelaayo xukaashihii nabigu ugu bishaareeyey xukaashahaasay la dhalatay xukaasho walaashiis weeye waa saxaabiyad wakti hore islaamtoo maka ku islaamtay nabiga beeca la gashay madiine u soo hijrootay axaadiisteeda bukhaari iyo muslim iyo qayrkoodba ay wariyeen radia allahu tacaala canhaa rawa bukhaariyu wa muslimu can ummi qays binti mixsan alasadiya qabiilada reer asad loo nisbeeyey annahaa ummu qays atad bibni wiil ayay la timid wiilkoo lahaa u sugnaaday wiilkoo saqiirin yar wiil yaroon laba sano gaarin wey wiil yaroon laba sano gaarin wiilkoo lam ya'kuli dacaama cunto aan cunin cunto ma cunin waxaa loola jeedaa cunto quud ahaan looma siin quud ahaan cunto laisleeyaha ha ku noolaado caanaha ha uga maarmo lama siin wey ee saxaabada marka xaruur u dhasho nabigay u keeni jireen sala allahu calay wasalam nabiguna wuxuu u samayn jiray wax leedaha taxniig taxniig macnaheedu waxay tahay timir ayuu nabigu calaalinayaa sala allahu calay wasalam markuu calaaliyo aad u budayo candhuuf uu ka dhigo oo kale oo aad jilicsan uu fartiisa ku qaadaa markaasuu inta afka saqiirka geliyo waa inta markuu dhasho intaan afkiisa wax la geli wey oon caana la siin fartu inta ku qaado dhanxanaga uga dhejina waxaa la rabaa waxa ugu horeeyo oo hungurigiisa mara inay noqdaan timirtaas macaansi qayrka iyo tawxiidka iyo sunnada u galaan oon sharta iyo shirkiga iyo bidcada iyo fisqiga u gelin macaankaasa la laqsiina taa si wanaag u galo waaa candhuufta nabigana waa la barakaysana hadda ayadaa keligeed barakada hadda nabigu ma joogo adiga waxa weya carruurka kuu dhasho adugu taxniigaaga u samayso mar alla marka carruur kuu dhasho intaan afka wax loo gelin timirta inta calalido oo calalido oo calalido ayadoo candhuuf camala ila carruurka wax ma laqi karo adag dii kale waa dile waxaa la rabaa biyo inaad ka dhigto saad u calalinaydo timirtaas oo biyaha camal noqotay aad tafarta foodeeda ku qaaddaa dhanxanaga uga dhejina qalaas waa muudmuudsana waa laqa waa laqa marka taasoo kale cunto la dhihima marka hadhow xaruurkaas cuntu cunay lama dhihima maxaa le waxaan baraka laga rabay maahane cunto lagu quudinayo ha ku noolaada laleeyahay maaha wakadaalika carruurka asagu hadduu intaad soo gurguurto qof cunto cunaa u yimaad oo carruurkii afka wax loo geliyo cunto lama yidhaha waxa cuntadan laga hadlaa waa cunto loo siiyey inuu caanaha uga maarmo taas wey midda laga hadla mar haddii cunto uusan qaadan uu canaha uga maarmo oo lagu quudinayo laisleeyaha ku noolaado waxaa la leeyahay cunto ma cunina laleeyahy marka laba sanana waa inuusan gaarin waana inuusan cunin cunto quudin loo siiyey laba shardi wey caruur sidaasay ula timid nabiga sal اlahu alay slm ilaa rasuulilaahi ula timid sal اlahu alيه wasalam faajlasa nabigu waa fariisiyey hu caruurkii fii xajri dhabtiisa korkuu ku fariisiyey taas waxay kutusaydaa tawaaduca nebi moxamed sal اlahu alيه wasalam tawaaduca nebi moxamed iyo naxariistiisa iyo dhimrintiisa caruurta waa aqbala waa soo qaada korku saara waa ku kaabsi jireen caruurta dhibsama marka tawaaduca nabiga raxmadda nabiga sal اlahu alيه wasalam naxariista nabiga ayay ku tusayda fa baala caruurkii waa ku kaadiyey calaa hawbihi nabiga maradiisii fa dacaa waa u yeeray nabigu bimaa'in biyo biyaha la ii keenu yidhi fa'du waxay tusaya tartiibi tacqiib isla markii u yeeray najaaso hadday ku gaarto dib looma dhigo najaaso hadday ku gaarto dib looma dhigo habeen dhoweed waxaan soo qaadannay akfaru cadaabi alqabri min albowl waxaa ugu badan cadaabulqabriya wuxuu ka yimaadaa kaadida kaadidu hadday ku gaarto isla markii aad iska mayrto cadaabku cunima ee waa kaadidan la yska mayrin waxa lagu dhib mudana fiir wiilku waa ku kaadiya nabiga sooma jeedin sal allahu calay wasalam marka kaadida lagu cadaab mudaa waa midaan la yska mayrin ee markay ku gaartaba haddaad iska mayrto waxba dhibaataw kaaga imaamay nabigu biyuu u yeeray fanadaxahu waa ku rusheeyey calaa fawbihi maradiisa walam yaksiru mana mayrin nabigu sal allahu alay slm biyihii marka rushayn iyo mayrid farqiga udhexeeya nadxiga meeshiiyuu biyo ku daadiyey waa qooyey meesha mayridna waa in biyuhu hoos uga daataan intaasa udhexeeya nadxiga iyo qasliga haddii biyaha inta meesha lagu shubo ay hoos uga gudbaan waa qasli haddii meeshu ay qoydoon biyo ka gudbinna waa nadxi waa nadxi halkaas culummadu waxay ka qaateen caruurka saqiirka wiilka yarkaah oo saqiirkaa oon labada sano gaarin oo aan cuntada cunin aan caanaha ahayn kaadidiisu waa najaas haa kaadidiisu waa najaas laakiin waa najaas oo mukhafafo ah dadka gabola waxay fahmaysa fahmi karin najaaso fudud najaaso fudud shiikeennaaba sheegi jiray mufasir tafsiir meel ka akriya saadamu tafsiir ka akriya laakiin fiqigiyuu eber ka yahy markaasuu safkii hore wiil yar unta soo galay uu laba oday ku kaadiyey odayaashii saf kale ku tukanay salaaddii ka baxeen maradiiay kor u hayaan salaaddii markii laga baxa war biyo noo keena aan iskaga mayrno mufasirkii inta afka ii soo dhaway wuxuu yidhi yidhi oo shiiq iyaga jaahilsan odayaasha makaadida wiilka yarkaa najaasa kaadidu waa najaas ee najaastaa najaas fudud ah waa kaa hoos baxday kaadidu najaas waa ta laakiin najaastu waa najaas fudud waa inaad intaas fahamtaa sidaas darteeda imaam nawowi sharxa muslimka wuxuu leey laa khilaafa fii najaasati khilaafba kama jiro inay najaas tahay kaadida wiilka laakiin meesha khilaafku ka jiraa waxay tahay qaabkee loo mayra taas way waxa khilaafku ka jira sawaabkuna wuxuu yahay haddaad aragtaye inaad mayrtaa waajib kugumaaha inaad biyo ku rushaydo wey waajib waxaa kuga inaad qoydo meesha bis taasna waxaad kala garatay mayrid iyo rushayn waxa ay kale yihiin farqiga u dhaxeeya tan kaleeto xadiis saxiixa aa nabigu ku caddeeyey wiilka iyo gabadhana isku mid maaha waa wiilka waxa kaadidiisu ay tahay najaas mukhafafa najaasada saddexa loo qaybiyaa waxa weeyaan najaas mukhafafa waa wiilkaas labada sano aan gaarin waxaan caan ahayn aan cunin iyo najaas muqallada mid la adadkeeye waa midda eyga iyo inta kale oo dhammaan laysku daray najaas mutawasida ladha mutawasida la yidhaha marka midda muqalladada toddoba goor in la mayro waa soo maha waa waajib midaana lama mayre waa la rusheeyaa mukhafafada mutawasitada hal mar in la mayraa waajiba cayntana la suuliyo waa waajib in caynta la suuliyo afarkana haddii la awoodo waa in la suuliyo waa in la suuliyo qowlka sawaabkana waa qowlkaas wiilka yarkaa kaadiisa culammada gabal ay yidhahdeen waa waajib in la mayro gabar iyo wiilba gobol kale waxay yidhahdeen gabar iyo wiilba waa in la rusheeyo xaquna waa in la kala qaado sida nabigu u kala qaaday sala allahu calay wasalam laakiin culimmadu waxay isku khilaafeen sababtu maxay tahay sababtu maxay tahay wiilkana loo rushaynaa gabadhana loo mayra aaday iskugu khilaafeen xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi waxaa ugu xoog badan uu yidhi waxa ay sheegeen sababka loo kala qaaday waxay yidhaahdeen nufuusta dadka banu aadanka waxaa ku dabeecaysanoo lagu dhejiyey wiilasha qof alla qofka yimaada wiilka idhiih uley korku saara waa boodbootina waxaa dhici karta inuusan gabadha saas u boodbootin shareecadana yusri iyo fudaylay ku dhisanta maadaama qof walbaaba boodbootina oo uu ku kaa sharcigu fuldeey culummada gabal saasay yidhaahdeen culmada gabal aasaas yidhi laakiin waxaa ka wanaagsan tafriiqa ibnulmuraqim uu iclaamka ku sheegay xaafid ibn xajar shiikiisa wuxuu yidhi ibnulmuraqim iclaamka juska koobaad uu yidhi lix boqol siddeetan iyo shan lix boqol siddeetan iyo shan waa sax waa kanaa waa lix boqol sideetan iyo shan wuxuu yidhi ibnu mulaqim zubdatulafhaamkuna waa ka soo hareeya waa isku safxee safxada uu sheegay waa tana ahayd wuxuu yidhi waa la ysku khilaafay sirta loo kala fasliyey wiilka iyo gabadha aqwaal badan allo la yskugu khilaafay laakiin qowlka ugu muhiimsan waa qowlka ibnu maaja sunankiisa uu ku sheegay juska koobaad boqol toddobaatan iyo shan can abilyamaan almisri abilyamaan almisri wuxuu yidhi sa'altu shaaficiya can xadiidi nebiyi salى اllahu calayh wasalam yurashu min bowli اlqulaam wa yuqsalu min bowli اljaariya imaam shaaficiya waxaa weydiiyey ii sheeg sirta ku jirta nabiga xadiidka uu yidhi salى اllahu calay wasalam wiilka kaadidiisa waa la rushaynaa gabadha kaadideena waa la mayraa walma'aani jamiican waaxidin wiil labada biyoodna waa isku mid biyaha iyo biyuhu qaala shaaficiyu raximah اllah wuxuu yidhi shaaficiy lianna bowla اlqulaami min almaa'i wadiini maxaa wax lagu dahiraa marka wax la dahiraa biyo iyo carada soo maa biyo iyo cara wax lagu dahiraa wiilka wuxuu ka yimid biyo iyo caro gabadhana waa bowluljaariyati min allaxmi waddami gabadha kaadideeda waxay ka timid hilib iyo dhiig dhiigguna waa nijaas markaasuu shaafici yidhi uu yidhi fahimta war ma fahamta masaladan kuu sheegay wiilka kaadidiisu waxay ka timid min almaa'i waddiini gabadha kaadideeduna waxay ka timid min allaxmi waddami war ma fahamta uu yidhi adoo waxba fahmi waa fahma iska dhin qultu laa waxaan idhi shaafici ma aanan fahmin ee ii jilci ha ii jilci ma aanan fahmin qaala wuxuu yidhi in allaha lamaa khalaqa aadama khalaqa xawaa min dila'ihi اlqasiir nebi aadam maxaa laga abuuray addiinu walmaa soo maha asalka nebi aadam dhoobo biyo lagu qooyaya laga abuuray markuu abuuray feertiisa gaaban axawo laga abuuray fasaara bowlu lgulaami min almaa'i wadiin saasanu leenahay wiilka kaadidiisu waxaa asal u ah biyo iyo dhoobo ila nebi aadanay biyo iyo dhooba asal u tahay wa saara bowluljaariyati min allaxmi wadami gabadha kaadideedan asal waxaa waa hilib iyo dhiig la hilibkaas iyo dhiiggaas aadana laga abuuray halkaasaa u asala qaala lii fahimta daalika markaasuu yidhi ma fahamtid markaasaan idhi nacam markaasuu yidhi nafacaka allah allah kugu anfa marka wuxuu yidhi ibnulmulaqin wahaada casiisun xasan kanu waa faa'iido weyn oo wanaagsan laa yucdalu canhu ilaa kayrihi wax alla waxa kaloo aqwaalaho la sheegay la'aadima kanaa lagu gaabsaa walcajabu min asxaabina ahmaduu daalika fii kutubihim wa huwa qowlu imaamihim waxaan kula yaabo yidhi shaaficiyada kutubtooda kuma sheegaan waana shiiqoodii iyo hadalkiisi bal maa midaan sheegaan inta iska daayeen kuwa kale waa la yaabay ibnulmulaq saas wy ka masaladaasna waa saas الحديث السابع والعشرون حديث كلما تنية الضبية هذا محله روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أتي وحل ليمد بسبيل ويل صقير ويل صقير أي ليمد فبار ويلك وكو كادي على ثوب النبي مرديسي وكو كادي فدعا النبي وحو يري بماء بيوه markiiba waa u yeehi fadaaa fadaa tusayda najaasada lama dhigtee horaa layskaga mayda fa atbaca nabigu waa raacsiiyey hu biyihii iyaahu kaadigii fa atbacahu damiirka hore u celi biyaha fa atbaca nabigu waa raacsiiyey hu biyihii iyaahu kaadigi meeshii kaadidu ku daatu ku firdhiyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fa atbaca nabigu waa raacsiiyey hu biyihii bowlahu kaadidii wiilku raacsiiyey riwaayaddaana ku caddayday meesha damaayirtu u kala laabane walam yaqsilhu nabigu ma mayrin xadiidka hore uu wax xugun yahay intii xadiiska hore laga qaataa laga qaadana alxadiidu haaminu walcishruun xadiiska labaatan iyo toddobeeya haadaa maxalu rawa albukhaariyu wa muslimu can anas ibni maalikin radia allaahu canhu bukhaariya muslima waxay ka wariyeen anas ibni maalik qaala inuu yidhi jaa acraabiyun nin reer baadiyaha yimid waa ninkii la dhihi jiray dulkhuwaysira sida ibnulmulaqin uu faa'iideeyey dulkhuwaysira ninkii la dhihi jiray weeye ninkan acraabigaa dadka reer baadiyaha waxay ka fog yihiin cilmiga iyo culummada sidaas daraaddeed xuduudda alle sida badan waa ka jaahil oo ma oga qallafsanaanna waa ka haalib oo waa u badan yihin jaaca acraabiyun nin reer baadiyaha yimid fabaala waa ku kaadiyey fii daa'ifati lmasjidi masjidka qayb ka mid caadi unta agga masaajidkii dhex inta tegay masaajidkii la sii jeestay qayb ka mida fasajarahu naasu dadkiiya canaanteen dadkiiya ka reebeen mah mah ilah ka daawra kaadiga masaajidka taas waxay ku tusaydaa kaadidu waa najaasi masaajidana waa la ixtiraamaa saxaabada arrintaas waa ku dabeecaysneed waa ogaayeen fiqiga saxaabaday ku tusayda kaadidu inay najaas tahayna waa ogaayeen masaajidda in la ixtiraamo najaasada iyo qurunka laga fogeeyena waa ogaayeen waa in laga fogeeya waxay kala ku tusaydaa asalka asalka haddaad munkar aragto inay waajib kugu tahay inaad ka hadasho asalka waa saas haddii cilla timaaddo waa mislo soo socota laakiin asalka munkar markaad aragto inaad munkarka suulido oo haddaad ficil ku suuli karto ku suulido haddii kala hadasho ee asal waajiba man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi fain lam yastaطic fabilisaani fain lam yastaطic fabiqalbi wadalika aضcafu اliimaan masaajid ugu kaadiyana waa munkar marka waa ka reebeen fanahaahum saxaabadiiyuu ka reebay annabiyu nabigu sala اlahu alay slm nabigaa yidhi ka leexa ha ka celinina ka leexa oo hadda waa munkare maxaa nabigu munkarka reebidiisa u hor istaaga maya faa'iido weyn iyo fiqi dheeraadoo nabiga ilaahay siiyey weeye waxay tahay fiqigaas iyo arrinta dheeraadka oo ilaahay nabiga siiyey sala allahu calayh wasalam waa masalada weyn oo qaacidada oo la yidhaahdo dafcu acdami اlmafsadatayni biaysarihimaa dafcu acdami اlmafsadatayni labada mafsado midda weynanka badan waa in la difaacaa biaysarihimaa midda yahna lagu dhacaa labada nafsado masaajidka in lagu kaadiyaa waa nafsado waa munkar in laydhaa ka jooji kaadida asagoo wadana waa munkar kale labadoodana waxaa sii weyn labada munkar in asaga kaadida laga joojiyo oo siday usii weyn siday usii weyn waxay usii weyn tahay laba dhibaataa ka imaanay ka joojinta horta masjidkii najaasooyo kaadidii waa gaar oo intaan kaadidu imaan haddii la hor istaagi lahaa waa ficnaale ee hadda masjidkii najaasow koo taas xagga dhib laba dhibaataana imaanay kow asaga kaadida waa lagu kala goyna oo xanuunsana waa danaf qof muumina gaaraya labo jooji markaa tiraa waa boodaa najaasada awal kaadida hal meeluu ku wadayo meelo badana gaari marka munkarka ayaa sii badana sidaas darteeda culummada muslimiintu ay ijmaac ku soo rareen munkarka hadduu ka dhalanaa markaad reebto munkar ka weyn waa xaaraan ma bannaano munkarka haddaad reebto reebiddaas hadday ka dhalato inuu munkarku badanaa xaaraan weeye inaad reebto hadda fiiri jooji markaan war kada marka la yidhahdo qofkii kaadidu waa la socotaa soo maaha waa la istaaga dis dis dis marka munkarkii waa batay soo maaha meel kastoo kaadidu taabato waa munkar batay khalaas marka munkar marka la reebaa shardi waxaa ah munkarkaas munkar la-eg iyo mid ka badan midna waa inuusan ka dhalan ee munkarkii wada suulo ama yaraado laakiin munkar ka badan hadduu ka dhalana ma bannaan marka labo labadooda isku fiiri masjidkii najaasow ee in meelo badan najaasadu gaarto ninkan muslimkaana uu xanuunsado iyo halka meel inay najaasadu ku koobnaato laba mafsado weeye yaa daran waxaa daran masaajidka najaasadu inay ku faafto ninkuna xanuunsado kaasaa daran labadii mafsado mar haddaan la huraynin kii yaraaya nabigu ku gaadiyo waa qaacido weyn dafcu acdamilmafsadatayn biaysarihima waa meesha la yidhahdo akhafu dararayn waana masale fuqahada iyo culummadu taqaanaan caamadu oqon akhafu dararayn laba dhibaato haddaan labadooda mid la hurayn mid dayaraa lagu dhacaa wey macnaheedu laakiin labada darar ma taqaan caam gabar yurub iskaga socoto awadaa yidhi war rabbi ka cabso gaalo lama aado oo mid meeshaan jooga ibliisaa jira oo libiya jooga oo waxa weyn ku qafaalaayo oo gabdhaha waa lagu kufsada oo saxara la sii mara oo dulliya dhacwar joog markaasay tihi so akhafu dararay ma jir baabkaasaan geliyay tiri masalada laa ilaaha illa allah maxay baab gelin baabay warkahay inay waddanka iska joogta hayda dararku xoogaa macnaha lacagaan rabaa wy xoogaa lacagaan rabaa marka akhafu dararayn iyo acdamulmafsadatayn culummaa taqaana culummada weydii adugu haraagsamini haraagsamini ha isku jawaabin adugu xadiiskaas waxaa laga qaatay nabiga samaaxadiisa dabeecad wanaaggiisa akhlaaq wanaaggiisa naxariis badnaantiisa ilaa ay gaartay ninkii inuu yidhaahdo allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axadda ilaahay aniga ii naxariiso nebi moxamedna u naxariis ilaahu hal qof oo kale ha u naxariis inta kale kaadida igu kala goynaaye dhibka igu haye yaa nabigu wuxuu ku yidhi xajarta waasican naxariista alle waa ballaaran cidiriyaad ka dhigta maxaad ugu diida dadka xajarta waasican saasuu ku yidhi marka taasna munkarka sida loo suuliyo waa in qofku aad u fahmo xadiidkii marka fiiri xadiidkii fiiri nabiga salى الlahu عalيه waslm fanahaahum waa ka reebay dadkii annebiyu nabigu salى الlahu عalيه wasalam falamaa qadaa markuu ninkii dhammaystay bowlow kaadidiisa amara nebiyu nabiga amray salى الlahu عalيه wasalam bidanuubin wadaan wadaantoo min maain biyo ah danuub waxaa la yidhaha wadaanta weyn marka biyuhu ku jiraan haddaan biyo ku jirin danuub lama yidhahdo maba la yidhah danuub markay biyo ka buuxaana la yidhaha danuub marka wadaan weyn oo biyo ka buuxaan ii keena u yidhi waa loo keenay fa uhriiqa waa lagu daadiyey calayhi cala almakaani kaadidii korkeedaa lagu shubay halkaasna waxaa laga qaatay qaabka dhulka loo dahiro meel dhulka ka mid a hadday najaasowdo biyaa lagu kor shubaa biyaa lagu kor shubaa khalaas saasay daahir ku tahay biyo badan ayaa lagu shubaa saasay daahir ku tahay dhulka lama qabo ciiddii najaasooday qaado hor maha sida xanafiyadu yidhaahdeen ma ahane sidaa nabigu yidhi wey sala allahu calay wasalam marka meel hadday najaasowdo biyaa lagu shubaa jamaahiirtuna sidaas yidhaahdeen madaahibta badankoodu laakiin lama raro oo ciidda lama qaado xanafiyadana xaafidku wuxuu yidhi axaadiista ay dariishadeen duruqdeedu waa daciif wax suganna ma ahan marka xadiiskan bukhaari iyo muslim kanaa kutusaya xadiidka waxaa laga qaataa qofka jaahilkaa marka aad munkarka ka reebayso waa loo dhimriyaa waa loo naxariistaa hadal naxariiseeda lagula hadlaa sidaasaana keeni karta adna inuu xaqa kaa qaato allahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed